iyo saraakiishii iyo ciidankii ku geeriyooday iyagoo difaacaya qarannimada soomaaliya intaas kadib waxaa ugaal ah baarlamaanku inuu ka furmo halkan waa guul ummadda soomaaliyeed usoo wayatay dhabaljabna waxay ku tahay cadowga soomaaliyeed oo isku daawa mar walba inaysa furmin kalfa dhigaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu na leeyahay lain shakartum la aziidanakum dhibaatooyin fara badan waa ku jirnaa laakiin haddana nicmooyin badan oo ay tahay inaan sheegno si ilaahay oo nagu kordhiyay ayaa jira waxaa ka mid a halkan inaan maanta wada joogno oo kalfadhigii tobanaad oo noo furmaayo si wanaagsan hawshiisa inoogu socoto nicmooyinka waxaa ka mid a in dawladdu noo dhisan tahay oo tootoosin iyo adkayn keliya loogala baahan yahay nicmada waxaa ka mid ah in dadaal badan lagu bixiyey in ciidankii qaranka dib loo soo celiyo meel fiican oo marayo nicmooyinka waxaa ka mid ah shacabka soomaaliyeed maanta inay dawladda boqolkiiba boqol taageersan yihiin kala jeesteen sharoorayaasha fidlawadayaasha ku gabanaya diinta islaamka nicmooyinkaanaytana waxaa ka mid ah sideed iyo toban sano kadib in adduunka ugu soo jeestay soomaaliya in wax laga qabto waxyaabahaas oo idil waa nicmooyin waxaan higsanaynaa ka badan laakiin haddaan ayagana xafidno kuna dadaalno kuwa kale inaan gaarno kuwa waxaa ka dhiman aan dhamaystirno waxaan wabaa inaan guuleysanano biidn illahi tabaaraka watacaala intaas kadib taxadiyaadka ama culayska nool yaalla aada u fara badan yahay waxaan wabaa xildhibaanadu in ay garashadeeda iyo kartideeda bay leeyihiin in la badbaadiyo dalka maxaa yeelay saldhig waxay u yihiin dawladda dawladda waxaa saldhig u ah baarlamaanka mas-uuliyadda ugu weyn hadda ay saaran tahay waa baarlamaanka isagaa laga rabaa inuu adoosiyo isagaa laga rabaa inuu hogaamiyo ku hogaamiyo shacabka nafurnimo maxaa yeele xaaladda lagu jira ayaa sidaas naga dambaysa waxaan ku kalsoonahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada iyo xildhibaanaduba inay mas-uuliyaddaas ballaaran oo ummadda loo qaaday shacabka soomaaliya loo qaaday taariikhiga ah ay ka guulkoobi doonaan insha allahu tabaaraka watacaala anna dhinacayga waxaan ballan qaadaa iliyoa wixii tabartayda ah inaan la garab taagnaado si loo guto waajibka naloo wada xil saaray waxaan rabaa inaan ku darsado soomaali haddaan nahay dhibaatooyin fara badanaa nagu dhacay dhibaatooyinkaasna runta marka la sheego waxay ka yimideen nafteenna cid aan ku eedayno iyo cid aan ku caasayno ma jirto waxaan ku caasinaynaa nafteenna dawladdeena shala annagaa durinay dawlad kale inay istaagtana annagaa diidnay waa inaan ka gudubnaa marxaladaas haddaan laga gudbin dhibaatada maalin maalinta ka dambaysa waa sii kordhaysaa inaan isfiir fiirino oo aan ku mashquulno waxyaaba aan micno lahaynna ma keenaysa xal qof walba oo mas-uula maanta waxaa laga sugaa waajib qaran inuu guto inuu guto waajib watani ah inuu guto waajib diini ah sameeyo taariikh ifaysa oo dalkiisa u yeesho waa ogtihiin sideed iyo toban sano waxaan ku howlanen inaan wax dibino maalinna wala dhis ma socon inta wanaagga wada waa yeeleen inta xumaanta bada wadaa badneen maanta waxaa la rabaa adduunka xumaan lagama waayo laakiin inay badaan dadka wanaagga wada dadkaasna koow dadka laga rabo waa xildhibaanada shaki igama jiro in garaadkeena iyo garaadka ummadda soomaaliyeed wax badan ay iska bedeleen maxaa yeelay dhibaatada laftigooda waa macalin dadka way bartaan haddaanaan isku tashanin oo aanaan wax aan heli karno iyo nafteena intaana sabaabulno cadowga nabartaagan aanaan iska wareejina lagama gudbi karo xaaladda ummad kasta markii ay waajahdo dhibaatooyin noocaana waxaa ka saara dad xilkas ah oo naftooda iyo maalkooda iyo waktigooda u wura inay badbaadiyaan ummadooda maanta marka dhinac laga fiiriyo qof kastoo mas-uula waxay u tahay fursad uu ku samayn karo taariikh wanaagsan qof kastoo mas-uula waxay u tahay fursad uu ku furi karo jid wanaagsan oo ummaddu raacdo waa wada ognahay xumaan sooma kordhiso ilaa xumaan maahayn wanaagkuna waxaan ognahay ummadda waxa u hogaami- hogaamiyaa badbaado wixii dhacay oo dalkan ka dhacay waxay ahayn xumaan gacmeheenna aan ku samaynayn ilaa taas ay ka bedelantana lagama yaabo isbedel inuu yimaado marka isbedelku waa inuu ka yimaado nafteenna banaanka aan iska dhigno khilaaf banaanka aan iska dhigno dano shaksi banaanka aan iska dhigno dano kooxeed banaanka aan iska dhigno dano qabil maxaa yeele intuba kuma fasaadeen sida guddoomiyuhu uu sheegay waxaan ka mahad celiyaa laftigaygu madaxda dawladda sida ay u wada shaqeeyeen oo leh mas- dareenka mas-uuliyeed iyo midnimada taasoo aan isleeyahay waxay jawaab ka tahay xaaladda adag oo dalka uu ku jiro waana mid dhammaanteena nagala wada sugaayo oo aan ku koobnayn madaxda ugu sarraysa qaranka intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan jalleeco waxyaabihii soo qarsoomay xaaladda ugu weyn ee dalka ka jirta waa amni darro waxaa la socodsiin cadowga naga soo horjeeda mooyaane cadow aada u abaabulan naxariis laawa ah taageerana ka hela sharwadayaal adduunka jooga ujeedadoduna ay tahay inay soomaaliya maadaama muddo dheer sawdo iyo dhibaato ku jireen ay ka dhigtaan saldhig ayagoo markaas ujeedadoodu ay tahay dalka inay la wareegaan si ay uga dhigtaan saldhig ay uga duunaan adduunka intiisa kale waxaa la socodsiin dawladda markii lasoo dhisaayay in aysan jirin howlo maamul ama howlo ciidan oo isku toosan muddadii koobnaad waxaa lagu guda jiray in la diyaariyo ciidamadii qaranka dibna loo soo celiyo howlahaasuna sida aad ka wada waraysiin waxay soo gaadheen meel fiican maanta waxaan kugu bishaarayna waxaa lagu kalsoonaan karaa ciidanka dalabka sida ee soomaaliyeed inay hanan karaan dalka difaaci karaan dadkooda iyo dalkooda waxaan rabaa inaan lagu hambaliyayo waxaan rabaa inaan lagu hambaliyayo geesiyaasha soomaaliyeed ee ama saraakiin leh ama dabley leh ee runtii naftooda u huray badbaadada dalka habeen iyo maalin rufayska ugu jira dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda inay badbaadiyaan waxaa la socodsiin muddadii koobneed waxaa la sameeyey tababaro badan waxaa la sameeyey isbedelo badan oo ay ugu muhiimsanaad isbedelkii hadda lagu sameeyey taliska ciidanka oo aan rajaynayno in horukac weyn ay kusoo kordhin doonto arrintaasu ciidanka intaas markii aan ka gudbo waxyaabaha lagu guulaysto waxaa ka mid ah bangigii dhexe inuu shaqeeyo oo la soo celiy waxaan isleeyahay waa yani guul la gaaray waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir in mataqaanaa la bedelay oo dib cusub lagu soo kordhiyo dawladda waxyaabaha aan sheegayno oo dhan waa waxyaaba istaraatiiji u ah horumarka dalka sidaas oo kale waxaa ka mid ah guddoomiye maxkamadda sare oo la dhisay oo aada la socotiin dhawaan laguna guda jiro in la dhamaystiro guddiga adeega adeega garsoorka sababaha xoogga loo saaray arrimahaas aan soo sheegay waxa ay tahay haddii aan laga noolaynin dawladda meelaha muhiimka ah oo ay ka mid tahay maamulka iyo hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha amniga lama gaari karo cimilada aan igfarayn sidaas darteed ayaa wakti badan dawladda ku bixinaysay in ay taabo gasho dhamaystirka ama talahufidda howlahaas mudanayaal iyo marwoyin mudana guddoomiye maanta sida aan isu sheegnay waxaan ku jirnaa marxalad adag laakiin haddana waxaan aaminsanahay kuna kalsoonahay inaan ka gudbi doono shacabkeenana aan gaarsiin doono nabad iyo barwaaqo waxaan higsanayno waa amni baahsan oo buuxa waxaan higsanayno waa maamul hufan waxaan higsanayno waa cadaalad cid walba saamaysa waxaan higsanayno waa barwaaqo iyo horumar ummaddeenu ay sameeyaan waxaa hubaal ah howlahaas aan sheegayno inaan hal maalin boqolkiiba boqol la keeni karin fariiquna waa dheer yahay laakiin waxaa gaari ka waxaa gaari kara cidda iswaafaqsan si wanaagsan oo hufan u wada shaqaysa dulqaadna u yeelata waxaan ugula xantaa dulqaad yari waxaan hubaa sideed iyo tobankii sano dhibaatooyinka soo jiray waxayna bareen dulqaad waa inaan dhibaatada dulqaad u yeelano isla markaasna aan marnaa dariiqii aan uga bixi lahayn dariiqa looga bixi karaa waa midnimo iyo qof walba in uu guto waalidkiisa sida ugu wanaagsan mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin hawshana sugaysa aaday u ballaaran tahay laguma soo koobi karo halkan iyo goobtan laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dhamaystirka howlaha dastuurka iyo sida hadda aad ka dhawaajisay in hay-adihii qaranka ee aan la dhamaystirin la dhamaystiro kuwa hadda shaqaynayana la dardargeliyo marar badan waxaa laga yaabaa inaan ka hadalno in wax la saxo baarlamaanku waxaa ku taagan yahay oo ku fadhiyo inuu wax saxo oo wax toosiyo laakiin haddana ma rabno in loo isticmaalo hab khaldan oo aad durin waxaan rabnaa mas-uuliyaddaas inaad qaadatiin aad saxdiin xukuumadda aad la xisaabtatiin laakiin marna meesha aysan soo gelin wax dumin maxaa yeelay in la xisaabtamo waxay keenaysaa qofkii wanaagsanna in la yidhaha waa wanaagsan tahay qofkii aan wanaagsanin in la yidhaha waa daliilan tahay daliilkaas waa hagaaji laakiin hadday naqato hadday naqato in la isaga faa'iidaysto oo siyaasad lala aado taas waxay khasaaro ku noqaysaa ummadda soomaaliyeed annagoo dhanna sharax xum ay nagu tahay sideedana waxaa la yidhaha nin howl qabtaa la dhaliilaa nin gurigiisa fadhiya lama dhaliili karo fursad weynay noo tahay dawladdu inay wada socoto cadowgeedu maya waa badan yahay alqaacida iyo al-shabaab aa ugu horeeya waxaa ku jira dadka raba inay afka ku dumiyaan oo idaacadaha iyo wasteegada habeen iyo maalin taagan ujeedadeeduna ma aha wax kale inay wax dumiyaan si ay wax u helaan marka fikraddaas waa fikrad khaldan waxaan leenahay hala bedelo wixii dhisan hala hagaasiyo hala toosiyo haddaad imaanayso waxaad u imaan kartaa wax dhisan markaa wax dumisa laakiin berita waxaad ka bilaabaysaa zira meel ka hoosaysa mudana guddoomiye iyo mudana mar marwooyin waa dad dawladda dhaliilooyin fara badana loo jeediyaa inay gaabisay maxaa yeelay howlihii laga rabay lama wada furin dhaliishu marka ay tahay dhaliil wax dhista waa muhiim laakiin marka ay tahay dhaliil wax lagu dumiyo faa'iido ma leh waxyaabaha la wax laga sheegay waxaa kamid a amnigiina wax laga qaban cadaaladii laftigeeda inaan horumar samaynin maamulkiina wax badan ka jiraan hantida dawladda inaan war badan laga haynin waxaa kamid a safarada tira tirada badanna kulligooda marka la fadhiisto oo la isweydiiyo waxaa la ogaan karaa waxyaabo badanna markaan ka hadlo waaye sideed iyo toban sano ama in ka badan soomaaliya adduunka xiriir lamada hayn soomaaliyana maanta waxay u baahan tahay calaaqaad dawliya si ay uga kudubto xaaladda adag calaaqaadka dawligana waxay ku xiran yihiin maxkamada caalamiga in la tago xiriirka loo sameeyo sidaas oo kale dawladaha danta aan ka leenahay annagaa ku khasban inaan tagno si danteena aan u sheegano marka safarada in badan oo kamida waa shaqo danana noogu jirta guusha hadda arrimaha dibadda laga keenana lama keeneen haddaysan arrintaas u dhicin dhaqaalaha aan aado waxaa jira yabo aada u fara badan laakiin la isweydiinay yabahaas ma yimid ma iman international community waa iyaga hadda ku warbixiyey lacagihii la yabo haya saddex milyanaa dawladda kasoo gaartay ilaha aynu ku gaadhayay dawlad burbursan oo sidaan ah oo baahideedu intaad intaad ogtiin ay tahay saddex milyan maxay tari karta maxay qabanaysa waxay taraysa lamaada waxa wax lagu wadaa waa dadaal iyo orod iyo silqaan haddana waxaa diyaar loo yahay in wax la toosiyo oo wax la dhaliilo laakiin waxaan habboonayn qofka dadaalaya oo ordaya qofka dadaalaya oo orda oo ordaya in caqabaad loo abuuro wax wanaagsan ma aha marka cadaaladdu waxay tahay sharafta iyo dadnimadu ay tahay in dadka lala xisaabtamo qofkii wanaagsanna la yidhaha waa wanaagsan tahay qofkii dhaliilan la yidhaha waa dhaliilan tahay intaas aan ka gudbo aan hoos uga sii daadego mararka qaar waxaan wax ku qiimeynaa danaheena khaaska annagoon fiirinaynin duruufta lagu jiro mararka qaar waxaan wax ku qiimeynaa xaaladda adduunka ka jirta iyo dawladda horumarsan war annaga meesha aan joogno iyo xaaladda aan xildhibaano ku naqanay ama xaaladda aan mas-uuliyiin ku naqanay maanta nina ninkuma heri karo amni daraa jirta waa usoo baleernay dhaqaale xumaa jirta waa usoo baleernay mana laga bixi kara haddaanaan isu dulqaadanin oo shaqadii loogula talagalay aanaan qabanin marka dhaliisheenu waa inay ahaataa mid wax sahaysa wax toosinaysa wax horoo marinaysa aysan naqanin marnaba mid wardumaysa waa idinkugu hambaliyaynaa baarlamaanka in garab wanaagsan uu jiro in uu jiro dulqaad aada u weyn in dhibaatooyinka yani ka jira magaalada muqdisho iyo soomaaliya loo dabar adeego oo karfadhigaana maanta sidan ugu furmo waxay muujinaysaa mas-uuliyad yani dareen mas-uuliyadooda aada u qiimo badan waana arrin taariikhi ah laakiin waxaan rabnaa inaan ka dhabayno waxyaabaha yar yarka ay ka mid tahay in sirteena safaaradaha aan la aadno yani been badan layska gudbiyo runtii yani waxaa foolxumaan kama imaanayaan qofka aad war u sheegtana adoo xildhibaana ama adoo mas-uul ah ma ku qiimeynayo shaki kuma jiro ma ku qiimeynayo marka nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu yiri istaciinuu umuurakum bilkitmaan yani arrimihiina u kaashada inaad qarsataan haddii xataa dhibaata ku haysato cid wax kaala qabanaysa ma jirto alla kasokoo waxaa laga rabaa waxaaga inaad qarsato cidda ay khusaysan aa kala hadashay daliil haddaa qabto goobtaana loo sameeya tana laga rabaa si xushmad leh oo wanaagsan oo macna samaynaysa inaad uga samaysid waxaan is leenahay marka waxyaabahan ula hadda waxaa kamid ah macluumaadkeeda inuu banaanka iska yaalo been fara badanna in la iska sheego war been qaranka horaan ku duminay shisheeye loo wadano qaranka horaan ku duminay waana lagu dhisi waaye intaan kasoo laabano gacmaha aan isqabsano sidaasan ku gaari karnaa horumar la taaban karo arrinta kaleo muhiimka waxay tahay inaan garanno xaaladda aan ku jirno iyo iyo duruufta adag ee aan waasahayno iyo waxa nagala sugaayo intaas qofkii kasta kuma mashquuli karo walaalkiis ceebtiisa xadiisulqudsiya wuxuu yahay qofka ku mashquula walaalihiis ceebtooda ilaahay wuxuu ku salidaa kuwa ceebtiisa fayda marka aan isugu yeelno anagoo aanan ku mashquulin ceebta walaalahayna aan qadarino waxaa nagala sugaayo aan qadarino duruufta adagoo lagu jiro aan qadarino ummadda waxay naga sugayso markaas waxaa imaanaysa hadaf weyn inaan ku fikirno hadda jirkiis laakiin haddaan taas iska saarno oo aan ku fikirno maanta qoraxaa jirta booraa jira macaawista warqadgel haddaan ku fikirno meel ma gaari karno waktigaan oo kalena ummad waxaa badbaadiyey oo meel gaarsiiye dad himad sare leh waxaa fursad weyn ah dadka naga soo horjeedo cadowga ah inay wixii rabay ku kabadideen maanta ay yani inay ben yihiin ay caddaatay caddaatay inay diinta islaamka ogoleyn caddaatay inaysan ogoleyn ummad soomaaliya aysan ogoleen diin iyo mataqaana maxaan ku yidhaha dawladnimo aysan ogoleen hadda calankii waxa ay dilayaan ay yihiin dadkii bermagaydada ahay aad la socotiin dhibaatooyinka kusoo kordhay shacabka in habeen iyo maalin la gowracaayo xoolahoodii la qaadanaayo yani lagu hayo dhibaatooyin aada u fara badan taa dawladda waxay fursad u siinaysaa in shacabka gacan buuxda ay kaash maxaa yeele shacabku maanta waxay ooman yihiin waa dawlad waxa loogu ooman yahana waa nabadgelyada in la soo celiyo mana la gaari karo waxa aan sheegayno o dhan haddaan dawlad la erin yani dawladnimada waa shay asaasi u ah horumarka marka waxa aan hayno inaan ku mintidno oo aan toosoosino oo aan hagaajino waxay nagu tahay waajib si mas-uuliyadana saaran aan ugu guulaysano waxaa rabaa inaan ugu gudbo sideed iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay dalka waxaa ka abuurmay duruufo fara badan waxaa ka abuurmay maamullo kala duwan maanta xaaladda lagu jiro waxay dalbaysaa ummad soomaaliyeed meelay joogto dal iyo dibadba inay gacmaha isqabsato maxaa yeelay alqaacida iyo al-shabaab koox yani si gaara ugu babadhay karta ma jirto cidka aamina inay weerartana ma jirto waad la socotiin yani weerarada muqdisho ka dhacay si lamida waxay uga dhaceen puntland waxay uga dhaceen somaliland mana ku istaagayan ujeedadoodana waxay tahay nidaam iyo maamul inoosan soo laaban marka waxaa rabaa halka aan uga faa'idaysto ummadda soomaaliya dhammaanteed gaar ahaan dadka degan somaliland iyo puntland sidaas oo kale maxay ahaato ururada kala duwan ay kamid yihiin maxaan ku idhaahdaa ururada kala duwanla bulshada iyo dadka degan dibadda ama qurba joogta dhammaan in gacmaha la isqabsado si loo badbaadiyo dalka amniga ummadda soomaaliya waa isku xiran yahay mana kala maarmi karto cadowgu maalinba meelo tagaa maalinba meelo wax ku dilaa maalinba meelo ku dhunta marka haddaan la helin iskaashi buuxa oo la sameeyo khasaraa lagu wada jiraa waxaa soomaaliya kala tabanayso waa badan yihiin laakiin waxaa muhiima inaan ku mashquulno khatarta ku wajahan jiritaankeenna cadowga maanta nagu soo duulay waxuu la darasayaa jiritaankeenna waxaa ummadda soomaaliyeed u dhexeeya ama deegaanaan ama qabaal uga dhexeeyana oo waxyaabo yar yar oo la dhihi karo waa minority marka ma aha inaan ku mashquulno fursadaanan oo uga faa'iidaysanaya waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed lagu tacsiyeeyo dhibaatooyinka faraha badan ee soo gaaro ee ay ku hayaan sharwarayaasha ku garbanaya diinta islaamka waxaana ballan qaadaynaa habeen iyo maalin inaan u taaganahay inaan ka dulqaadno waktigii ay dadkaas laga adkaa lahay oo dalka nabad lagu soo celin lahayna waa dhow yahay waxaana rajaynaa guushaas mar dhow inaan mataqaanaa aan wada aragno anagoo nool dariiqu waa dheeryaha waa sax ummadda soomaaliya dhammaanteed meelay joogaan waxaan ugu baaqayaa in ay gacan siiyaan dawladdaas inay gacan siiyaan madaxdooda inay gacan siiyaan ciidanka dawladda soomaaliyeed oo diyaar u ah inay naftooda huraan dhammaan intii dhibaato gaartayna waa ka tacsiyeynayna waxaana rajaynaynaa insha allahu duruusta adag inaan eh, ka gudubno waxaad la socotiin amniga haddaan la soo celin horumar la samayn kara ma jiro prioritigaanu waa amnigaas iyo maamulkii oo la saxo iyo annagoo khilaaf iyo dhibaato iska ilaalina waa mahadsan tihiin mudane guddoomiye mudane guddoomiyee ku-xigeen eh, xubnaha baarlamaanka dhammaantiin wasiirada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu